SBS Radio
kadib shir qaatay muddo afar maalmood oo ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayay madaxda maamul goboleedyadu waxay soo saareen warmurtiyeed looga hadlay arrimaha ammaanka iyo siyaasadda dalka waxaana qodobada ku jiray warmurtiyeedkaasi uu saxaafadda u aqriyey afyeenka golahaasi ahna wasiirka dastuurka maamulka koonfur galbeed cabdulaahi sheekh xasan ka mid ah dhismaha ciidamo u gaar ah afarta maamul goboleed ee puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland iyo inay yeeshaan gole amni iyo sirdoon layskuna dhafo ciidamada afarta maamul goboleed in la abuuro qorshe iyo hanaan abni oo dhab ah ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyadu kaasoo mas-uuliyadda fulintiisa iyo maalgelintiisuba hormuud ka noqonayaan dowlad goboleedyadu labo in la dhiso golo amni golaha amniga dowlad goboleedyada oo ay hormuud u noqon doonaan arrimaha amniga dowlad goboleedyada inter state security council saddex in laysku daro ciidamo ka mid a taraawiishta dowlad goboleedyada kuwaasoo marka laysku dhafo yeelan doono hoggaan midaysan one command contor kadibna loo isticmaali doono xoraynta deegaanada dalka ee weli gacanta cadowga ku jira afar in muddo laba bilood dowlad goboleed kastaa ciidankan isku dhafka ah ku soo biiriyo kun askari si laysula tababaro kadibna si wada jir ah ugu wada howlgalaan in la abuuro sanduuq dhaqaale abni oo midaysan kaasoo lagu maalgelin doono miisaaniyad miisaaniyadda ku baxaysa ciidanka lix sidoo kale waxaa la ysku raacay in dowlad goboleedyadu yeeshaan hannaan kooban oo gaar ah oo ay ku wadaagayaan wararka sirdoonka cadowga goluhu wuxuu isku raacay dhammaan qorshayaashii abni ee hore goluhu kula jiray dowladda dhexe in ay fashilmeen kadib markii dowladdu ka baaqsatay fulintooda in ku dhow laba sano sidaa darteed laga bilaabo maanta goluhu qayb kama noqon doono qorshayaashaas fashilmay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxay sidoo kale sheegeen inay ku dhawaaqeen xisbi siyaasadeed ay ku midaysan yihiin iyo in magaalada dhuusamareeb ay ku qaban doonaan shirweyne wadatashi oo ay ka qaybgeli doonaan xisbiyada siyaasadda ee dalka iyagoona mar kale ku celiyey inuu weli hakad ku jiro xiriirkii iyo wada shaqayntaay la lahaayeen dowladda dhexe ee soomaaliya goluhu wuxuu isku raacay inuu sameeyo xisbi siyaasadeed oo lagu magacaabo xisbiga horu socod horu socod qaran national progressive bartis oo ay ku midaysan yihiin afarta dowlad goboleed ee hadda shirkan ka soo qayb galay waxaana si kumeel gaar ah loogu doortay guddoomiyaha xisbiga doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo inta laga gaarayo inta laga gaarayo shirweynaha xisbiga guluhu wuxuu mar kale ku celinayaa mowqifkiisii ku aadanaa hakintii wada shaqaynta dowladda dhexe aysan waxba iska bedelin ilaa ay inta dowladdu ka soo marayso waddada saxda ah labo goluhu wuxuu taageersan yahay dadaalka iyo hormuudka ay ka tahay dadaalka ay hormuudka ka yihiin aqalka sare waxaana soo dhowaynaynaa wixii tale ah ee ku aadan badbaadinta dalka siddeed goluhu wuxuu ku baaqayaa shirweynaha wadatashi qaran oo lagu qaban doono muddo bil gudaheed ah magaalada dhuusamareeb oo ay ka soo wada qaybgeli doonaan dhammaan qaybaha bulshada rayidka ah iyo xisbiyada siyaasadeed si loo badbaadiyo dalka goluhu waxa uu si cad uga soo horjeedaa baa la yidhi dedejinta ay dowladda ku doonayso in la ansixiyo hindis sharciyeedyo dhowr ah oo aan haba yaraatee wax wadatashi ah iyaga lagala yeelan iyagoona sidoo kale ka digay dhismaha golaha adeega garsoorka oo ay sheegeen in dowladdu ay ku howlan tahay goluhu wuxuu si cad uga soo horjeedaa sharciyadda dowladdu ku baaqday in la dedejiyo ansixintooda iyo dhaqangelintooda kuwaasuy ka mid yihiin xeerka batroolka oo aan haba yaraatee waxba looga dirin waxyaabihii shirki baydhabo lagu heshiiyey xeerka doorashooyinka iyo xeerka xisbiyada dhammaan sharciyadan wax wadatashi ah lagama yeelan lagalama yeelan dowlad goboleedyada kamana turjumayaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed goluhu wuxuu ka digayaa iskudayga dowladda ku qorshaynayso inay ku dhisto golo adeeg garsoor qaranka iyadoon la marin hannaanka dastuurku tilmaamayo haddii taasu dhacdana goluhu ma aqoonsan doono wixii ka soo baxa dadka soomaaliyeed waxay dib ugu eegista dastuurka u idmadeen guddiga dib u-eegista iyo fulinta dastuurka haddana waxaa muuqata in si cad loo afduubay shaqadii guddigan sidaa darteed goluhu ma aqoonsan doono dib u-eegis kasta oo dastuurka lagu sameeyo ilaa iyo inta dib looga saxayo hannaanka dib u-eegista dastuurka ee waddadiisii laga leexiyey goluhu waxa uu walaac ka muujiyey sida ay beesha caalamka u wajahayso khilaafaadka iyaga kala dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka iyagoona isbeddel ku sameeyey hogaanka golaha iskaashiga oo guddoomiye looga dhigay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxaanay baaq u dileen beesha caalamka goluhu wuxuu su-aalo badan iska weydiinayaa ilaa iyo haddana aan jawaabteeda la la'yahay sida ay ku dhici karto in waddamada naf iyo maalba ku bixinaya dadaalka loogu jiro in laga badbaadiyo dalka iyo dadka soomaaliyeed haddana ka gaabinaya ka qayb noqoshada xal u helista khilaafka jira iyadoo ay muuqato in mar kale dib in mar kale dalku dib u gelayo gacanta al-shabaab goluhu wuxuu salugsan yahay doorka beesha caalamka oo ilaa hadda ku jira xaalad arag oo sug weyd ansii taasoo qayb weyn ka ah waxyaabaha dowladda dhexe ku dhiiri gelinaya mowqifkooda ku salaysan iska indhatirka xaqiiqda jirta ee amni iyo siyaasadeed ee sii cakirmaysa ugu dambayn goluhu wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka ee daneeya soomaaliya u n-k iyo wargoboleedka iigar iyo amisom in si dhow in ay si dhow ula socdaan isbedelada amni iyo siyaasadeed ee dalka islamarkaasna qayb ka noqdaan dadaalka lagu badbaadinayo dalka goluhu wuxuu gudoomiye cusub u doortay madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo ku-xigeenkiisa oo ah mudane madaxweyne axmed ducaale geella xeef warmutiyeedkaasi kadib madaxda maamul goboleedyadu waxay jeediyeen khudbado inta badan lagu dhaliilayay siyaasadda dowladda federaalka madaxweynaha maamulka puntland cabduli maxamed cali gaas oo goluhu u doorteen inuu guddoomiye ka noqdo xisbiga ay ku dhawaaqeen ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay burburinayso dowlad goboleedyada iminka jira waan rajeynaynaa marka in caqligu taliyo waan rajeynaynaa in maskaxda silinkaay ay shaqayso waxaweye qoraan dowlad goboleed kastaaba hala burguriyo micneheedu waxaa weeye galmudug ha lagu duulo oo cadaala laga dhiso dowlad kale meesha la yidhaahdo southwest koonfur galbeed ha loo diro diyaarado sida baabur kulad guufa de micneheedu waxaa weeye in raba in mid mid loo dumiyo dowlad goboleedyadii halkaas ay ku baabado federalismka soomaaliya ku heshiisay taana sax maha marka in runta lasu sheegaa la rabaa in runta la wajahaa la rabaa waxaa weeye dalka mas-uuliyaddiisa waa la wadaagaa haddii la wadaagana awoodda dowladkiisa waa la wadaagaya dhunku taa weeye micnaha federalismkaa ah waxa su-aal ku heshiisay baa ah inaad diidi karto oran su-aal ku heshiinada ma jirto dhanka kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam waxa uu sharxay sababta iyagu ku kaliftay inay samaystaan ciidamo iyaga u gaar ah baahida arrinta abuurista ciidamo isku dhaafa waxaa lagu qabsatay markaa weynay wax loo dhaafa oo hawshii uu iska lahaa ciidanka qaran iyo dowladda dhexe iyo fuliso inay ku adkaatay wax badan culayska shabaabku aada loogu cuslaaday taasaan waxay keentay inaan isku tashi samaydoon abuuro bal ciidamo isku dhaafa oo daraawiisha isla hawlgala kana mid noqon doona xilliga leela cid si fiican loo wareega ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed midaasoo aan ugu qaadanay in weliba laba laba isteediya isugu xidho oo maanta nabadda ka jirta galmudug iyo puntland marka ay noqoto ciidan isku dhafalo marra ka hawlgala buulalada galgala marra xarameelo tagaay ay wada hawlgalaan xataa dadku waxay dareemi karaysaan aada garanaysaa ee koonfur galbeed iyo jubbaland oo meelaha culaysyada shabaabka ugu badan uu ka jira ay tahayna marka ciidankaa la isku dhafo ay labadaa deegaan karan karaan inay jubada dhacana la xoreeyo deegaanadana si isu furan looga shaqayn doono taasoo isleeyahay waxay soo dhaweyn kartaa howlgalka amni iyo xoreynta deegaanadii la dagaalanka argagixisada waxay ka noqon doontaa qayb mugaaca
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.